warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii kolosay kolosay cutubka koowaad anigoo ah bawlos oo ah rasuulkii ciise masiix xagga doonista ilaah iyo walaalkeen timoteos waxaannu warqaddan u qoraynaa quduusiinta iyo walaalaha aaminka ah ee masiixa ku jira oo kolosay jooga nimcoha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheenna ah waxaannu ku mahadnaqnaa ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix annagoo had iyo goorba idiin soo ducaynayna waxaannu maqalnay rumaysadkiinna xagga ciise masiix iyo jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabtaan rajada jannada laydiin dhigay aawadeed taas oo aad horey uga maqasheen hadalka runta ah oo injiilka kaasu waa idiin yimid xataa siduu ugu yimid dunida oo dhan isagoo midho dhalaya oo kordhaya sida uu idinkana midho idinku dhalayo oo idinku kordhayo tan iyo maalintii aad maqasheen oo aad ogaateen nimcada ilaah oo runta ku jirta sidaasaad ka barateen gacaliyaheenna ebafras oo addoon nala ah oo masiixa u ah midiidiin aamin ah aawadeen kaas oo weliba noo caddeeyey jacaylkiinna ruuxa ku jira sababtaas daraaddeed tan iyo maalintii aannu taas maqalnay ma aannu joojin inaannu idiin soo ducayno waxaannu ilaah idiin baryaynaa inay idinka buuxsanto aqoonta doonistiisa xagga xigmadda iyo waxgarashada ruuxa oo dhan inaad u socotaan si rabbiga istaahisha oo aad wax kasta isaga kaga farxisaan idinkoo midho ku soo saaraya shuqul kasta oo wanaagsan oo ku sii kordhaya aqoonta ilaah weliba waxaannu ilaah baryaynaa inaad ku xoogaysataan xoog oo dhan sida uu yahay itaalka ammaantiisu xagga adkaysashada iyo dulqaadashada farxadda la jirto oo dhan mahad baannu u naqaynaa aabbaha inaga dhigay kuwa istaahila inay ka qayb qaataan dhaxalka quduusiinta nuurka ku jirta isagu waa inaga samata bixiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inoo beddelay boqortooyadii wiilka jacaylkiisa kaas oo aynu ku leenahay madax furasho ah dembidhaafka isagu waa suuraddii ilaah aan la arki karin oo ah curadka uunka oo dhan waayo wax kastaba isagaa uumay waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amarro wax walba isagaa uumay oo loo uumay isagu wax kastaba wuu ka horreeyaa oo wax kastaaba isagay isku haystaan oo isagu waa madaxa jidhka kaas oo ah kiniisadda oo isagu waa bilowgii iyo curadka kuwii dhintay ka kacay si uu uga horreeyo wax kastaba waayo waxaa aabbaha ka farxisay in buuxnaanta oo dhammu ay isaga ku jirto iyo inuu isaga wax kastaba xaggiisa kula heshiiyo isagoo kula nabday dhiigga iskutallaabtiisa hadday yihiin waxyaalaha dhulka jooga ama hadday yihiin waxyaalaha samooyinka ku jiraba idinku waa hore waxaad ahaydeen kuwa ajanabi laga dhigay hoomaankiinnana cadow baad ka ahaydeen xagga shuqulladiinna sharka ah laakiinse haatan isagu wuxuu idinkula heshiiyey jidhkiisii aadmiga u dhintay inuu isagu hortiisa idin keeno idinkoo quduus ah oo aan iin iyo eed midna lahayn haddii aad ku sii jirtaan iimaanka oo aad gun iyo xidid adag ku leedihiin oo aynan ka fogaan rajadii injiilkii aad maqasheen kaas oo lagu wacdiyey uunka samada ka hooseeya oo dhan oo anigoo bawlos ah layga dhigay mididiin haatan waxaan ku farxaa xanuunsigayga aan idiin xanuunsado oo waxaan dhammaystiraa dhibaatooyinka masiixa oo jidhkayga ku dhiman jidhkiisa aawadiis kaasoo ah kiniisadda taas waxaa layga dhigay midiidin xagga wakiilnimada ilaah oo aniga aawadiin la ii siiyey inaan dhammaan erayga ilaah ku wada wacdiyo wuxuu ahaa wax aan la garanayn oo qarsoonaa tan iyo weligiis iyo qarni kasta laakiinse haatan waxaa loo muujiyey quduusiinta kuwaas ilaah baa ku farxay inuu iyaga ogaysiiyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta kalsoodigan ee ku dhex jira quruumaha kaas oo ah masiixa idinku jira oo ah rajada ammaanta isagu waannu naadinnaa annagoo nin kasta waaninayna oo nin kasta wax ku barayna xigmad oo dhan inaannu nin walba hor keenno isagoo masiix kaamil ku ah taas ayaan u hawshoodaa anigoo aad u dadaalaya sida uu yahay shuqulkiisa si xoog leh igaga dhex shaqeeya